aynu ku bilownay ururka dhaqdhaqaaqa nabadda ee degmada cabud waaqi a marka lagu baaqay bulshaweynta ku nool magaalada cabud waaqi iyo nawaaxigeeda inay ka shaqeeyaan horumarka deegaanka iyo sidoo kale nabadgelyada ururkan oo u istaagay sidii nabadgelyada deegaanka ay qayb uga qaadan lahaayeen ayaa la asaasay kadib markii ay shilal isdabajooga deegaanka markaasi kusoo noqnoqdeen islamarkaana bulshada nabadgelyadeedii ay faraha kasii baxday waxaana ururkani oo ka kooban qaybaha kala gedisan ee bulshada ugu baaqay waxgaradka aqoon-yahanka iyo dhammaanba qaybaha kala gedisan ee bulshada ay ugu horeeyaan culimaa udiinka dhallinyarada iyo haweenkuba inay u istaagaan sidii mar kale deegaanka nabadiisa ay gacanta loogu dhigi lahaa lagana shaqayn lahaa midnimada iyo wadajirka taasi oo ah midda keliya ee horumar lagu gaari karo afhayeenka ururkaasi xasan cabdi tahliil iyo weliba madaxa wacyigelinta ururka maxamed axmed jaamac ayaa raadiyo v o s uga waramay baaqooda ku aadan nabadgelyada iyo sidoo kale sababaha ururkani loo aasaasay iyo waxa ay ka shaqeeyaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmatullahi magacaygu walaalle waa xasan cabdi tahliil khalaf waxaan ku hadlayaa afhayeenka urur la aasaasay dhowaan oo la yidhaahdo dhaqdhaqaaqa nabadda intii aan u gelin marka ahmiyadda loo aasaasay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda idaacadda v o s waxaan uga mahad celinayaa hawlaha ay wahayaan bulshada oo muhimkaa intaas kabacdi haddii aan ka hadlo ururkan iyo ujeedooyinka loo aasaasay ururkan magaciisu saan hore u sheegay waxa weeye dhaqdhaqaaga nabadda waxa loo aasaasay waxa weeye ka qayb qaadashada xalinta khilaafaadka ka jira magaalada kuwii mar dhow dhacay iyo kuwii waxa weeye dheeraa intaba sida la og yahay markay dhibaata dhacdo qof kastaba wuxuu ku leeyahay dawr baa laga rabaa ama kaalin buu ku leeyahay xalinta khilaafaadka annagu waxaan naqaanaa mas-uuliyadda in la saaro dad gaara sida odayaasha ama culimaa udiinka oo iyaga laga dhowro xalka laakiin arrintaasu sax maahan qof kastoo muslima waxaa laga rabaa inuu kaalintiisa qaato boqolkiiba waxbay ku leeyihiin dadka waaweyn ama odayaasha ama culimada inta kale waxaa iskale dhalinyarada marka annagoo arrintaas fiirinayna ayaan ururkan aasaasnay inay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka sidoo kale inay ka hortagaan inay dhibaato tan oo kale a mar dambe dhacdo intaas waxa weeye haddii aan soo koobo ujeedada uu leeyahay ururku waxaan raacinayaa waxyaalo aan rabo dadka inaan ogeysiiyo laakiin ka hor waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii walaalahan ahaa oo dhibaatadu ay gaartay kuwii mar hore dhintay iyo kuwii mar dambe dhintay annaga laftigannagu waxaan kamid nahay dadkaas loo tacsiyeynayo sababtu waxa weeye dhibaatadaas waa nagu wada dhacday maxaa dhahay inama almu'minuuna ikhwa qur-aanka yiri mu'miniintu waa walaalo waxba ma kala nihin dad waxaa nahay isku ilaaha isku nebiya isku deegaana isku diina marka haba yaraatee wax noo kala duwan lama arko waxaan leenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaana ugu ducaynaynaa dadkii dhibaatada ay gaartay waan ka mid nahay ilaahay inuu siiyo bedel khayr qaba intaas kadib waxyaala aan ogeysiinayo bulshaweynta ayaa jira ko waxa weeye ururkan la asaasay ma matelo qabiil gaara urur diineed ma matelo urur siyaasadeed ma matelo waxaasoo dhan waa ka madax banaan yihiin dad waxa weeye u istaagay oo danqanaya dhibaatooyinkan faraha badan oo maalin kasta dhacaysa oo midba midda ka dambeysa ay ka xun tahay sidoo kale waxaan rabaa dadka inaan ogeysiiyo dadku waxay naga aaminsan yihiin ama beelaha dariska nala ah oo inaga aan deegaankan ku noolayn inaan nahay dad aan garan ama aqoon karin waxa uu yahay heshiisku oo aan wanaajinayn dagaalka maahana wax kale dagaalka kaliya yaqaana taas waxaan leenahay way ka dhiidiyeen dadka deegaanku waxayna yidhaahdeen ilbaxnimadanadu ma aysan dhiman ee way hurudaa wayna toostay taas macnaheedu waxa weeye inay heshiinayaan haddii aan la idmo dhibaato dambena aysan dhici doonin intaas ogeysiisaan u dirayo bulshada inaan wax kale laga aamin anigu nabadaan taagannahay inaan qaybteeda ka qaadano qof kastoo muslimana waxaan ugu baaqaynaa in uu ka qayb qaato asaguna sidaad ogtihiin qur-aankeena wuxuuna amrayaa haddii laba mu'miniinta kamid a ama laba kooxood oo isku dhacdo ama laba qof ama laba qabiil inaan islaax ka dhex samayno sidoo kale qur-aanku wuxuuna amrayaa inaan ishaysano oo aanan kala tegin wactasimuu bixabli illahi jamiican wala tafaraquu marka waxaa waajib inagu ah gacmaha inaan isqabsano wax allaala iyo wixii keeni kara inaan kala fogaano ama aan isnibcaano ama aan isdilnana aanan ku dhaqaaqin aan ka fiirsano ka digtoonaano waxaan ka rabnaa dadweynaha marka dhammaantiis inay naayidaan in xoojiyaan qof kasta intay awoodiisu tahay waxaan hubaa ruux kasta wuxuu awood u leeyahay inuuna taageero maxaa dhacay dadku hal shay ay wada awoodaan baa jira waxa weeye inay duceeyaan oo yidhaahdaan ilaahu dadka nabadda u istaagay annagu aan kamid nahay guule marka qof kasta waxaan ka rabnaa taageeraan ka rabnaa ducadaan ka rabnaa inuu nagu taageero caqligaan ka rabnaa inuu nagu taageero wax kasta oo ay suuragal tahay inuu nagu taageeraan ka rabnaa inuu nagu taageero muruq iyo maalba ugu dambeyntii iyadoo la iga dambeyn doono oo bisi wacyigelintii uu joogo oo uu faahfaahin doono ujeedada waxaan rabaa inaan umahad celiyo qolo kasta oo ka qayb qaadatay nabadeynta gaar ahaan waxaan mahad celinayaa odayaasha qabaa'ilka kuwaasoo weligood ahaan jiray haddana ah dadka hawshaan u taagan culimaauddiinka sidoo kale ururka haweenka dhammaan bulshada qaybaheeda waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala mahad oo idinka gaarto oo ha idin garab qabto
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أن إلهي سبحانه وتعالى أيان أولا أمها جعلنا إياه كتاب ولا سعتين با أن أدوم أغليسي بهذا وحاوي وحاورتي الله afhayeenka ururka dhaqdhaqaaqa nabadda sheekh xasan tahliil ayadii baan hadda baaq waxaan rabaa inaan jeediyo sidii hadda uu tacsida ujeediyey iga horreeyey walaalkayga iga horreeyey waxaan leeyahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqat lmowt baa ilahay yiri subxaana watacaala dadkii ayaga ahaa ee walaalaheen ahaa kuwii hore iyo kuwii dambaba ee masiibada ku dhacday wax allaale wixii reer deegaanka ahaaba waxaan leenahay dhammaan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun kuwii u dambeeyey iyo kuwii u horeeyey iyo kuwii sidii saxab sidii loo qastay ku dhacay iyo kuwii sida khaladka ah ku dhacayba waxaan leenahay dadkaas dadka waxay ka wada dhinteen qofka hadduu qof mu'mina yahay oo waxaa ilaahay noo sheegay subxaana watacaala inay mu'miniintu didhooda ay walaala yihiin oo ximin kamid a hadduu jirado inta kale inay usoo jeedo ximinkaas daraadiis oo tusaale ahaan ishoo kalea lagaa qabtay jasadka inta kale ma seexanayso marka dhammaanteen dhibaatadaas iyo culayskaas waana wada gaaray deegaanka haddaan nahay iyo haddaan dadka muslimiinta qof kastoo muslima meeshiisa culayskaas ku gaaraya khaasatan waxaa haddana qaba si gaara inaan wasi tacsiyeyo dadkii khaaska sii ahaa oo ifada sii ahaa ee gacantu sida khaaska ay ugu dhacday waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala samiriga iimaan ha idin siiyo bedel khayr qabana ha idin siiyo halkaas haddii aan kaga gudbo tacsida waxaan rabaa inaan ugu baaqo waxaan rabaa inaan umahad celiyo dhammaan bulshaweynta reer deegaankan iyo inta kasta oo khayrka jecel iyo inta naga sii horreysa oo dhaqdhaqaaqaan samaysay sida cuqaasha iyo culummada iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada giddigood isku dayga samaynayo qof walba hadii oo reer caabud waaq ah ama reer deegaanka ama waxaan leeyahay ha u istaago nabadda ha u istaago amniga ha u istaago nolosha deegaanka ha u istaago waxa khayrku ku jiro yaan leeyahay o ha u istaagaan leeyahay qof kasta intaasaan yaan ku wacyigelinayna hadday noqoto bahda waxbarashada hadday noqoto aqoon-yahanada hadday noqoto odayaasha hadday noqoto culama udiinka hadday noqoto dhalinyarada rag iyo dumarba hadday noqoto ma garanaysaa bulshada noocyaheeda kala duduwan oo dhan waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas si qiirale uga istaagaan ciddii dambe oo hadda fal maagan maagan ee hadda ay deelaysan tahay tooridana waxaan leenahay tooridaada dhulka ku mud cagta saar ha dilin walaalkaa gogashiisii adigu kuma seexanaysid dhulka ma xoraysanaysid nabad baalnaas lanuuga laaliya dhul haddaad ka xoraysanaysid anka waxbay ahaan lahayd laba qof oo walaalo oo waxaa tihiin wada dhashay haddana isku deegaan ah haddana subaxii isla soo fadhiisanaya haddana koobkii shaaha ka dhexeeyo in yar oo labaatan kiilo oo mitira isla degan waxaan leenahay marka hadday nabadda inaan dhammaanteen ka wada shaqayno saan u wada dhannahay nooc kastoo aan nahay shucuurteena inaan muujino murug iyo maal iyo maskax wax allaala waxaan hayno inaan ula istaagno inaan ku taageerno oo u istaagno waxaa naloo sheegay ilaahay subxaanahu watacaala uu noo sheegay qur-aankiisa markii uu noo sheegayay kulanka ummadda markay kulmaysa inaysan wax khayra lahayn ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas baa ilaahay subxaana watacaala leeyahy bal ilaahay meeshuu ku xusay fiiri ereygaas subxaanahu watacaala ereygaas inaan jiddigan marka u wada istaagno annagoo ka ambaqaadayno islaaxaas dadkeena walaalaha ah ee wax kala gaareen annagoo dhan bay wixii na gaareen haddana annaga way waxa na kala gaareen haddana inaan arrintaas u istaagno inaan gacan ku qabano inaan xakamayno labada saddex dhan iyo laba dhan waxay yihiinba dadku wax unbay wada tabanayaana waa badan yihiino waxaan leenahay islaaxa ka shaqeeya walaalihii dhintay baso qabriga kama soo bixinaysaan adinku annaguna qabriga kama soo bixinayno jiddigan maanta mid kamid a hadduu naar ku jirana jiddigan haddaan isku tagno kama badbaadin karno wiilka qabyaalada qoriga u wato oo walaalka naga waxaan leenahay ilaahayuu ku abuurtay ka cabso xoog ma yeelan doontid berri nafta xunta ahee aada la dhaqdhaqaadaysa waa lagaa siibin mara cad baa ku raacaysa qabrigaa lagu dhigayaa hiil baa lagu sii dhex dhigayaa dafan cad baa lagugu duubayaa tiirar baa dusha lagaa saarayaa daba baa lagugu sixirayaa ciiddii baa ham lagugu siinayaa qabiilkii aada u dagaalamaysay ee aada qoriga u wadatay maalinkaas waxba ku qaban mahayaan kuma difaaci karaan naar kaama badbaadin karaan ciqaab kaama badbaadin karaan wax ay ku qaban karaan lama arko waxaan leenahay marka ilaahay wuxuu qur-aankiisa nagu yidhi caza wajalla hal qof oo qofkii dilaa wuxuu lamid yahay isagoo laayay kaanamaa qatala annaasa jiddigood umadoona isagoo laayay hal qof oo qofkii nooleeyeyna kaanamaa axya annaasa ummadoo dhan isagoo nooleeyey buu lamid yahay haddaba noqo wiil kastow inaad iyo gabar kasta iyo qof kastow ka shaqe inaad nooleysid qof laakiin ha noqonin inaad wax dishid ha noqonin yaa waxaan uga waxaan ku waaninaynaa dadka waxaa ku jira waraabe waraabigii dhiig daadiye maahana waxba ma helo ilmihiisana waxma cunaan yaana noqonin waraabigii dhiigga inuu daadiyo maahana waxba kale waxba usuurtagelayn nabad baan u istaagno nabad baa naas lanuuga leh waan guulaysanaynaa insha allahu tacaala waana ku dhigaynaa gacantaan ku dhigaynaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa وبال